yeremya cutubka soddon iyo lixaad boqorkii dalka yahuudda oo ahaa yehoyaqiim ina yosiyax sannaddiisii afraad ayaa ereyganu yeremyaxa oga yimid xagga rabbiga oo wuxuu ku yidhi kitaab duuduwan soo qaad oo waxaad ku qortaa ereyadii aan wakhtigii yosiyax iyo ilaa maantadan la joogo inta ka dhex leh kugula hadlay oo dhan kuwaas oo ka gees ahaa dalka israa'iil iyo dalka yahuudda ah iyo qurumaha oo dhan waxaa suurtowda inay dadka yahuudda ah maqli doonaan masiibadii aan ula qasdiyey inaan iyaga ku sameeyo oo dhan si ninkood kastaba uu jidkiisa sharka ah uga soo noqdo si aan xumaantooda iyo dembigoodaba uga cafiyo markaasa yeremyax baruug ina neeriya oo yeeray oo baruugna wuxuu afkii yeremyax erayadii rabbigu isaga u sheegay oo dhan kaga qoray kitaab duuduuban markaasa yeremyax amray baruug oo wuxuu yidhi anigu waan xidhnahay oo guriga rabbiga ma aan tegi karo sidaas daraaddeed adigu tag oo waxaad maalinta soonka dadka dhagihiisa ku akhridaa erayadii rabbiga ee aad afkayga kitaabkii duuduubnaa kaaga qortay oo waxaad ku akhridaa guriga rabbiga dhexdiisa oo weliba waxaad kaloo dhegaha ugu akhridaa dadka yahuudda ah ee magaalooyinkooda ka yimid oo dhan waxaa suurtowda inay baryootankooda rabbiga hor keenaan oo midkood kastaba uu jidkiisa sharka ah ka soo noqdo waayo carada iyo xanaaqa uu rabbigu dadkan kaga hadlay way wen yihiin markaasaa baruug ina neeriya wada sameeyey sidii yeremya ku amray oo dhan oo wuxuu kitaabkii ka akhriyey ereyadii rabbiga isagoo gurigii rabbiga dhex joogo boqorkii dalka yahuudda ah oo ahaa yehoyaqiim ina yosiyax sannaddiisii shanaad bisheedii sagaalaad waxaa dadka yerusalem degganaa oo dhan iyo dadkii yerusalem uga yimid magaalooyinka dalka yahuudda ah oo dhan loogu dhawaaqay inay rabbiga hortiisa ku soomaan markaas baruug wuxuu kitaabkii ka akhriyey erayadii yeremyax gurigii rabbiga gudihiisa gamaryax ina shafaan oo karaani ahaa qoladiisii oo ku tiil barxadda sare oo u dhowayd meesha iridda cusub ee guriga rabbiga laga soo galo oo wuxuu dhegaha u saaray dadkii oo dhan mikaayax ina gemaryax oo ahaa ina shafaan markuu kitaabka ka maqlay ereyadii rabbiga oo dhan ayuu hoos u degtay oo wuxuu galay gurigii boqorka iyo qoladii karaniga oo bal eg amiiradii oo dhammu halkaasay wada fadhiyeen oo waxay ahaayeen eliishamac oo karaniga ahaa iyo daleyah ina shamacya iyo elnataan ina cagboor iyo gamaryah ina shafaan iyo sidqiya ina xananya iyo amiradii oo dhan markaas mikaayah wuxuu iyagii u sheegay ereyadii uu maqlay oo dhan markii baruug uu kitaabka ku akhriyey dadka dhagihiisa sidaas daraaddeed amiiradii oo dhammu waxay baruug u soo direen yahuudii ina netanyax oo ahaa ina shalemyah ina kuushi oo waxay ku yidhaahdeen kitaabkii duudubnaa oo aad dadka dhagihiisa ku akhriday soo qaad oo noo kaalay markaasaa baruug ina neeriyax gacanta ku soo qaatay kitaabkii duuduubnaa oo iyagii u yimid oo iyagiina waxay ku yidhaahdeen haddaba bal fadhiiso oo dhagahayaga ku akhri oo markaasuu baruug kitaabkii dhagahooda ku akhriyey oo markay erayadii oo dhan maqleen ayay baqeen oo midkoodba kii kalu fiiriyey oo waxay baruug ku yidhaahdeen sida xaqiiqada ah erayadan oo dhan boqorka waannu u sheegi doonnaa markaasay baruug weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen bal noo sheeg sidii aad erayadan oo dhan afkiisa ugu qortay oo baruugna iyagu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi isagu erayadan oo dhan afkiisu iiga sheegay oo aniguna qad baan kitaabkii ku qoray markaas amiiradii waxay baruug ku yidhaahdeen tag oo adiga iyo yeremiyahba dhuunta oon yaan ciduna ogaan meeshaad joogtaan markaasay boqorkii oo barxaddiisa jooga u galeen kitaabkii duuduubnaase waxay dhigeen qoladii elishamac oo karaanigii ahaa oo ereedii oo dhanna boqorkay u sheegeen markaas boqorkii wuxuu yahuuddii u diray inuu kitaabkii u keeno oo isna wuxuu ka soo qaaday elishamac oo karaanigii ahaa qoladiisii markaas yahuuddii wuxuu kitaabkii ku akhriyey dhagihii boqorka iyo dhagihii amiiradii boqorka ag taagnaa oo dhan haddaba waxay ahayd bishii sagaalaad oo boqorkuna wuxuu fadhiyey gurigii qabowga laga geli jiray oo hortiisana waxaa yiil dab girgirre ku dhex ololaya oo haddaba markii yahuudda saddex amase afar qaybood akhriyey ayaa boqorku mandiil ku gooyey oo wuxuu ku dhex tuuray dabkii girgiraha ka baxayey ilamaa kitaabkii duuduubnaa uu ku wada baaba'ay dabkii girgiraha ka baxayey oo boqorkii iyo addoommadiisii erayadaas oo dhan maqlay midkoodna ma cabsan oo dharkoodiina ma ay jeexjeexin inkastoo ay elnataan iyo deliya iyo gamaryah boqorkii ka baryeen inuusan kitaabka duuduuban gubin wuu maqli waayey markaas boqorkii wuxuu yaraxmeel inaxameleg iyo sarayah ina casriyel iyo shalemyah ina camdeel ku amray inay karaanigii baruug iyo nebi yeremyaxba soo qabtaan laakiinse rabbigaa qarhiyey oo haddana ereygii rabbiga ayaa yeremyax u yimid markuu boqorku kitaabkii duduubnaa iyo ereyadii uu baruug ka qoray afka yeremyax gubay dabadeed oo wuxuu ku yidhi haddana kitaab kale oo duduuban soo qaad oo waxaad ku qortaa ereyadii kitaabkii duduubnaa ee hore ku yiil oo dhan kaasoo yaxoyaqiin oo ah boqorka dalka yahuudda ah uu gubay oo boqorka dalka yahuudda ah oo yahoyaqiin ahna waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waxaad gubtay kitaabkii duduubnaa adigoo leh maxaad gudihiisa waxyaalahan ugu qortay oo aad u tidhi sida xaqiiqada ah boqorka baabilon wuu imaan doonaa oo dalkanna wuu baabi'in doonaa halkanna dad iyo duunyoba wuu ka goon doonaa sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu yaxoyaqiim oo ah boqorka dalka yahuudda ah ka leeyahay isaga ma uu helin doono mid carshigii daa'uud ugu fadhiista oo meydkiisa waxaa maalintii loo xoori doonaa kulaylka habeenkiina sayaxa barafoobay oo isaga iyo farcankiisa iyo addoommadiisaba xumaantooda aawadeed ayaan u ciqaabi doonaa oo iyaga iyo dadka dalka yahuud ahba waxaan ku soo dejin doonaa masiibadii aan iyaga kaga hadlay oo dhan laakiinse way maqli waayeen markaas yeremyax wuxuu soo qaaday kitaab kale oo duduuban oo wuxuu u dhiibay karaanigii ahaa baruug ina neeriyax oo isna wuxuu afka yeremyax ka qoray ereyadii ku yiil kitaabkii yoxoyaqiim oo boqorkii dalka yuhuudda ahu uu dabka ku gubay oo dhan oo weliba waxaa iyagii lagu sii daray erayo kale oo badan oo iyagii la mid ah